إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله بإذن الله سبحaanه وتaعaalى مxaadaradeena caawa saad maqasheen waxa ay ku saabsan tahay أkhطاء caqadiya shaaئca fi الtijaara أو beyn التujaar khaladaad caqiidada gafku ah oo dadka ganacsatada dhexdooda in badan in laga helo laga yaabo ama ganacsiga in fara badan dhex socota waxaynu ogsoonnahay ilaahay subxaana wa tacaala inay noo soo dejiyey diin dhammaystiran diintaasi oo qofku hadal kastoo uu ku hadlayo iyo ficil kastoo uu samaynayo iyo camal kastoo uu la imanaayo la rabo inuu ka madhnaado wax saameyn xun ku leh caqiidadiisa saxda ah taasuu u horeeya iimaanka oo ilaahay subxaana wa tacaala towxiidkiisa ama keliyeyntiisu ay ka mid tahay islaamku ganacsiga isagoo xalaaleeyey haddana wuxuu ka dhigay ganacsiga qofka muslimka ah mid waxyaabo badan kaga soocan oo kaga duwan ganacsiga ay sameeyaan dadka muslimiinta ahayn waxyaabahana waxa u muhiimsan barta uu ka dhaqaaqayo uu ka duulayo qofka muslimkaa ganacsigiisu ee asalka waa ee qofka muslimka ahi uu ku salaynayo ganacsigiisa wuxuu samaynayo waxa uu ka tegayaba ee sal uu uga dhigayaa waa caqiidada saxda ah wax allaaliya wixii caqiidada saxda ah meesha ka saaraya burinaya ama dhaawacaya nuqsaan iyo dhantaalnaan ku ridaaya qofka muslimkaah wuu iska ilaalinaya caqiidada ayaa agtiisa asal ah camalkiisa iyo ganacsigiisa wuxuu ka dhigayaa mid u khidmaynaya u adeegaya u shaqaynaya caqiidadiisa waxaana qofka muslimka ahi uu aaminsan yahay ganacsiga ku dhisan caqiidada saxda ahi inuu yahay ka barakoobaya isla markaana aakhiro qofka aan ka xumayn ahayn wax aakhiro dhibaato ku keena aan u soo jiidahayn adduunyahaana ka taabogelaya inuu yahay waxaynu ogsoonnahay walaalayaal inaynu leenahay cadow la duuda cadownimadiisu ay gaamurtay cadowgaasi oo ah shaydaanka lugyo farasba wuxuu ugu taagan yahay qofka muslimka ah siduu ilaahay subxaana wa tacaala uga fogeyn lahaa aakhirana uga mashquulin lahaa dabinada uu u dhigto shaydaanku bani aadamka iyo boholaha uu ku rido iyo hagardaamooyinka dhibaatayntooda u adeegsado waxaa ka mid ah adduunyada iyo ka shaqaynta laga shaqaynayo meelaha uu adduunyada kaga weerarana waxaa u horeysa qofka caqiidadiisa inuu qofka risqigii uu ka shaki geliyo oo faqri labada indhood dhexdooda uu soo saaro si addoonku u noqdo mid ku dhaca wax u soo jiida ilaahay cadhadiisa iyo nacdashiisa dabeetana uu la mid noqdo addoonku ibliiska ilaahay subxaana wa tacaala uu nacdalay naxariistiisana uu ka firdhiyey xaqiiqadana ilaahay baa subxaana wa tacaala inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim qaala allahu subxaana wa tacaala ashayطaanu yacidukum alfaqr wayaamurukum bilfaxshaa shaydaanku wuxuu idin yaboohayaa faqri baahi gaajo iyo macaluul ujeeddada uuga socdaana waxay tahay taasi waa sallaan ama waa wasiilo oo waddo iyo xadhig wax lagu dabanayee ujeeddada uga socdaa waa inuu wax xumaana oo foolxumaa uu idinku rido foolxumada u daranina waa shirkiga iyo caqiidada faasidkaa ee aan wanaagsanayn walihaada waxaa la gudboon qofka muslimka ee ganacsadaha ahi inta uu iska ilaalinayo waxyaabaha xaaraanta ah iyo siyaabaha xaaraanta ah ee loo ganacsado in ka badan inuu iska ilaaliyo waxyaabaha iimaankiisa iyo tawxiidkiisa dhaawacaya ee usoo dhex mari kara ganacsiga iyo howlaha adduunyo ee uu ku jiro waxaa biidni illaahi subxaana wa tacaala aan caawa ina xusuusin doonaa dhowr iyo toban qodob oo aan isidhi waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha dadka ganacsatada ah shaydaanku uu ku rido si uu caqiidadooda u buriyo amaba se tawxiidkooda u dhaawaco maaha macnuhu qof kastooo ganacsataayo waa ku jiraa oo arrimahan wuu ku dhacaa dadka qaarkood baa sameeyo weeyaan macno qofka sameeyo waa looga digayaa qofka aan garanahayna waa la barayaa qofka ilowsanna waa la xusuusinayaa inta garanaysa ee xusuusanna waxaa laga rabaa oo lagu dhiiri gelinayaa dadka kale inay gaadhsiiyaan oo ducaad ay ku noqdaan dadka ugu baaqaya caqiidada saxda ah iyo tawxiidka saafiga ah wakhti kastoo ay joogaan iyo meel kastoo ay ku sugan yihiin iyo hawl iyo shaqo kastoo ay hayaan qodobka koowaad wuxuu yahay waa dacfu liimaan bilqadaa'i waalqadar in fara badan oo ka mida dadka ganacsada ama adduunyada ka shaqeeya waxaa ku dhaca rumaysnaantii ay waajibka ahayd inay si dhammaystiran u rumeeyaan ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisu inay meeshaba ka baxdo amaba se inay nuqsaanto oo hoos ay u dhacdo waxaa ka mida alimaan bilqada waalqadar aynu garanayno inuu yahay rukun ka mida arkaanta rukunun min arkaani alislaam biana risqa alcabdi maktuub mafruuqu minhu qabla an yukhlaq inuu rumeeyo addoonku risqigiisu inuu yahay mid hore loo sii qoray waxa soo gaadhay iyo waxa seegayaba inuu yahay arrin lagaba faaruqay oo la gebagabeeyey intaan adduun addoonka aan la abuurinba isla markaa mar labaadna dib loo qoray isagoo caloosha hooyadii ku jira oo waxaa arrintaasi ay ka mid tahay afarta arrimood uu inoo sheegay rasuulkeennu calayhi isalaatu wasalaam sida ibnu mascuud uu ka wariyey bukhaariyo muslimna ay soo saareen inuu ilaahay malaga faro inuu qoro afartaa waxaa ka mida risqiga addoonka mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in waxyii xagga ilaahay ka yimi iyo fariin qaali oo culus uu keenay malaku jibriil taasoo qalbiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku afuufay ina ruuxa alqudus nafatha fii rawci ana nafsa laa tamuutu xataa tastakmila risqaha faataquu llaha waajmiluu fi alab ruuxu lqudus waa malaku jibriil wuxuu ku afuufay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qalbigayga nafna inaanay dhiman ahayn ilaa risqigeeda ay dhammaysato arrinta noocaasiya iyo caqiidadaasi sabab ha idinku noqoto inaad ilaahay ka baqataan markaad tabcanaysaan aada shaqaysanaysaan hana noqoto mid idinku baaqda risqiga kolleyba intii laydinka qoray baa idinka imanaysee oo waddo kastoo xaaraan oo aada martaan dheeraad kuma keeni kartaane inaad wanaajisaan sida aad risqiga u raadinaysaan walaa yaxmilannakum istibطaa'u risqi an tatlubuuhu bimacaasi illaah raagsasho aada raagsateen risqigii oo naftu ay idinku tidhi wuu idinka raage yaanu idinku kalifin inaad ku raadisaan oad ku baadi doontaan waxaad ilaahay amarkiisa ku khilaafaysaan fa ina allaha laa yudraku maa cindahu ila biطaacatih waa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waxa yaala waxa qura ee lagu gaadhaa waa in la adeeco waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xayثu laa yaxtasib ilaahay qofka ka baqdee diintiisa ku camal fala xaalad kastoo adag marin uu kaga baxaa buu ilaahay u yeelaya waxaanu ilaahay ka arsaaqayaa meelaanu ka filan ahayn marka haddaad risqi doonaysaan ilaahay ha caasiina waddo khaldan ha u marina ilaahay subxaana wa tacaala adeeca markaasaa risqigu idin fududaan doonaa xadiidkaa bazaar baa wariyey min xadiidi xudayfa radia allahu canhu wawarada kadalika min xadiidi cabdillahi bni mascuud haddii addoonka caqiidada noocaasa dacfi uu ka galo ama khalkhal uu kaga yimaado waxyaabo fara badan oo xunxun ayay sababtaa oo ay ka mid tahay taa xadiidka lagu sheegay in shay uu og yahay inuu xaaraan yahay ama qaab uu og yahay ilaahay inaanu u ogolayn inuu risqi addoonku uu ku raadiyo marka laga waaniyo dadka qaarkood waxyaabo xaaraan oo ay ka shaqeeyaan mid qaad iibiya mid sigaar iibiya mid heesaha iyo aflaamta ka ganacsada waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan beriiskii baan ka dayaya haddaan joojiyo maxaan cunaya waa hadal halis oo ka turjumaya qofkaasi si dhammaystira inaan u rumaysnayn ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo risqigiisa inuu ilaahay hore usii qoray oo uu moodayo shayga xaaraantaa ka ganacsigiisa hadduu iska daayo in calafkiisu uu go-aayo iyo kadabkiisu oo wuxuu cuno aanu helahayn waxaana shakilaana xaaraantaa hadduu ka tago inay jirto xalaal ilaahay subxaana wa tacaala uu u baneeyey oo meesheeda uu gelin karo balka tegista uu xaaraanta ka tegay ilaahay daraaddi uuga tagaa inay sabab u noqonayso ilaahay inuu ugu bedelo wax ka fiican oo ka khayr badan inuu qofku noqdo midaan si dhammaystiran u rumaysnayn alqada waalqadar khalkhal iyo nuqsaani ay ka gashay waa ka sababa in fara badan oo ganacsatada ka midii inay isxaasidaan oo qofku hadduu rumaysan yahay addoonkaasi intuu haystaa inay tahay intuu ilaahay u qaybiyey oo isagoo aanu waxba ugu dari karin waxna aanu ka dhimi karin bal khalqigoo dhami hadday isu yimaadaan cidna xaasidi maayo ilaahay subxaana wa tacaala xukunkiisaas ku qanacsan yahay raallina uu ku yahay caaridina maayo ka hor iman maayo laakiin qofkan xaasidaya qof muslima oo tusaale ahaan ganacsigiisii uu taabogalay macaash iyo faa'iido badan ilaahay uu ka siiyey horumar ilaahay uu u fududeeyey baabka ganacsiga waa qof iimaanka uu rumaysan yahay qadarka ilaahay uu ku yar yahay oo qalbigiisa daciif uu ku yahay waxaa saas oo kale ka dhasha addoonka ganacsanaya haddii iimaanka uu rumaysan yahay qadarka iyo qadaha ilaahay uu daciif noqdo ama khalkhal iyo nuqsaane ay ka gasho khasaare kastoo ku yimaada inuu u sabri waayo ama macaash uu filanaya oo seega oo qadarkaasi uu caarido ama hadal ahaan ha uga soo baxo ama qalbigaba arrinta noocaasa ha ka go-aansadee halkaana uu ku waayo ajarkii weynaa ilaahay subxaana wa tacaala u ballan qaaday qofka muslimkaa ee ku sabra musiibada qofka si dhammaystiran u rumaysan ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisu musiibada ku dhacda ama khasaaro xoolaad ha noqoto ama wax kale wuu istismaaraa iyada lafteedu ka midha dhashadaa waxaanu arkaa inay tahay fursad ilaahay ugu dembi dhaafi karo ilaahayna subxaana wa tacaala abaalmarin qiimo badan uu kaga heli karo waxaanay taasi ku imanaysaa inuu sabro sabirkaana inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajar uu kaga doono wa bihada tataxawalu almusiibatu ilaa nicma sidaasaanay musiibadii isugu rogaysaa nicmo weliba nicmo adduunyo quraan ahayn ee nicma fi laakhira laakiin qofku haddii aanu si dhammaystira alqada walqadar aanu u rumaysnayn waxaa dhacaysa inuu u arko musiibadu inay tahay dhibaato soo gaadhay oo wax laga macaashi karo laga faa'idi kara aanay jirin bal waxaaba dhici karta mararka qaarkood ilaahay subxaana watacaala inuu xumaan u quudho a ilaahay muxuu sidan iiga gelaya dadka kale waa kuwaa macaashaye khasaaraa ilaahay maanigunbuu ii qoray oo ilaahayba subxaana watacaala waa aflagaadeeyo arrintani waxaa kaloo ay sababtaa qofka degenaanshaha iyo raaxadu inay ka tagto oo si dhammaystiran addoonku inuu u rumeeyo ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisa waxyaabaha addoonku uu ka faa'iido waxaa ka mid a raaxatu nnafsi waalbaal waطminaanu اlqalb inay naftiisu mar walba raaxo ay ku jirto xaaladdu si kastoo ay tahayba hadday xaaladdu adag tahay iyo xaaladdu hadday barwaaqiya ladnaan tahay haddii la khasaariyo haddii la macaasho xaalad kastaoo uu ku jiro qalbigiisu wuu degan yahay lianna qalbahu laysa mutacalliqa biاddunya wa inama mutacalliq billah qalbigiisu adduunyada kuma xidhna ilahay buu subxana watacaala qalbigiisu uu ku xidhan yahay walihaada baa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi cajaba liamri اlmu'min ina amrahu kulahu lahu khayr waxaa la yaab le qofka muuminka arrinkiisa iyo xaalkiisa arrinkiisa oo dhami iyo xaalad kastaaba khayr ba u tahay qofka muslimka ah in asaabatu saraa shakar fakaana khayran lah ladnaan iyo barwaaqa hadduu galo ilaahay ilaabi maayo allaha siiye buu xusuusanayaa ilaahay buu subxaana watacaala ammaanayo u mahadnaqaya markaasay arrintaasi khayr u noqonaysaa ladnaantii barwaaqadii macaashkii horumarkii adduunyada uu ka sameeyey wain asaabathu daraa sabr fakaana khayra lah walaysa dalika ila lilmu'min haddii dhibaata ay ku dhacdana wuu sabraya sabirkaas ayaanu khayrku ugu imanaya arrinkaana waxa iskale oo qura qofka muuminkaa man kana mu'mina biاllah wabirasulihi wabikutubihi wabilyowmi اlaakhir wabilqadari khayri wa sharih arrimaha usuul liimaan qofka rumaysan ayuunbu xaalkiisu saasi u noqda haddii kale qofku wuxuu ku jirayaa warwar haddaad sidaas samayn lahayd waad faa'iidi lahayd haddaad sidaas samayn lahayd khasaaraha waad ka badbaadi lahayd haddaad qofkaa la hadli lahayd aduu kaa iibsan lahaa oo hebel kamuu iibsadeen qofkaa ku dhacay haddaanad marka hore siiseen xoolahaagu way kuu badbaadi lahaayeen deganaasho la-aan buu gelayaa qofku mararka qaarkood shaydaankiiyo naftu waxay ku odhanayaan risqigaaga cid kale ayaa cuntay hal tusaale haddaan idin siiyo beri waxaan arkay magaalo ku arkay magaalooyinka yamanta ka mida nin soomaali ah ninkaasi shan daqiiqo oo isku xigta meel taagnaan maayo saasuu u ordayaa halkanaad ku ogeyd uu cararaya meel kaleu cararaya haddana taw buu odhanaya haddana waa kay sii daayey su-aal baan weydiiye waxaan ku uhi hebelow maxaa sababay inaad sidan u ororodo o aad meel in yar fadhihi kari weydo wuxuu niya wuxuun baa igu odhanayaa risqigiibaa xaggaa kaa weydaartay deetana waxaan arkaya inuu issii daayo halkii isku sii daayey degenaansho la-aanta iyo dhibaatada iyo tacabkaa maxaa sababay iimaanuhu bilqadaa'i waalqadari daciif rumaysnaantu rumaysnaa qadarka ilaah iyo arrimo in hore loosii qaybiyey ayaa daciif ah xasanu lbasri raximah llahu tacaala waa ka yidhi wacalimtu ana risqii lan yaakulahu gayri fastaraxtu waxaan ogaado caqiido qalbigayga degtaya risqigayga cid kale inaanay cunahayn dabeetana taasi waxay ii saabtay raaxatu nafs tumaaniinat lqalb naftaydu xaalad kasta raaxa inay ku jirto qalbigeen mar walba inuu degan yahy cidna arsaaq ugu cadhoon maayo wuxuu kaaga iibsan waa hebel uga iibsaday maxaa hebel looga iibsanayaa ee adiga lagaaga iibsan waaye waayo waxaan ogahay intii lay qoray waktigii lay qoray inaanay kadib dhac ahayn inaanay isdhimahayn degenaanshaha noocaasa ayaa ka tegaya qofka ganacsadaha ee uu ku yaraado aliimaanu biqadaai illahi subxaana wa tacaala wa qadarihi arrinka labaad ee caqiidada qofka muslimka ee ganacsadaha saamaynta ku lihi wa tarku tawakuli cala allah وqilaة الاstiعaanaةi bالlah واlاctimaadu calى اlasbaab waa inuu ka tago tala saaradka ay waajib tahay inuu ilaahay tala saarto oo ilaahay aanu kaalmo weydiisan fii jamiici shu-uuni arrimihiis oo dhan oo ganacsigu uu ka mid yahay oo uu noqdo mid isku hallaynaya awooddiisa iyo xeeladiisa iyo asbaabaha adduunyo iyo muuqaaladeeda u muuqda oo qura waxaynu ogsoonnahay walaalayaal inaynu nahay cibaadu lilahi tabaaraka wa tacaala addoommo ilaahay ducafaa taag daran fuqaraa ah caydh ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u baahan oo marnaba ilaahay aan ka maarmi karin waxaynu ogsoonaya inaynaan isbixin karin oo caqiidadeena iyo iimaankeenna taasaa ka mid a haddaanu in lam yucin in lam yucinna rabbuna subxaana wa tacaala haddaanu ilaahay subxana wa tacaala ina caawin oo arrimaha aanu inoo suurto gelin haddii haddaba caqiidada noocaasi ay qofka ku yaraato oo awooddiisa iyo xeeladiisu ay u muuqato iyo asbaabahan adduunyo sida inuu yahay qof xariif ku ah ganacsiga iyo soo jiiditaanka macaamiisha sida inay tahay goobtiisa ganacsi mid ku taalla goob istaraatiijiya suuqa barhtankiisa ah meelaha dadku ay ugu badan yihiin sida inuu bixiyo iclaanaad ogeysiisyo iyo xayeysiis aada u tiro badan oo dhaqaalo badan uu geliyey sida inuu yahay qof aftahana oo afmiishaara oo suuqgeynta aada iyo aada ugu fiican sida in alaabta uu hayaa ay tahay alaab cid kaloo haysa aanay jirin amaba si aada loogu baahan yahay arrimaha noocaasa ayaa ka dhalanaya haddii addoonku uu ilaabo addoonnimadiis iyo awooddiisu heerka ay gaadhisan tahay iyo baahida ilaahay subxana wa tacaala u qabo arrinta noocaasa natiijades natiijadeedu waxay noqonaysaa in aanu ilaahay tala saaran subxaana wa tacaala oo uu dayaco nooc ka mid a anwaacda cibaadaadka u qiimaha badan oo iimaanka ka mid a bal iimaanka addoonkuba uu ku xidhan yahay se ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wa cala allahi fatawakaluu in kuntum muuminiin ilaahay oo qura tala saarta awooddiinna ma aha xeeladiinnana maaha haddaad dhab ahaan tihiin mu'miniin waxay aayadda qur-aankii tilmaamaysaa addoonka iimaankiisu intuu leeg yahay ayuu leekaanayaa tawakulkiisu isku hallayntu ilaahay isku halleeyo iyo kalsoonida ilaahay uu ku qabo iyo rumaysnaanta uu rumaysan yahay waxbaba inaanay u suurtogelahayn haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala aanu caawin oanu rabbi subxaana wa tacaala arrinkiisa taabagal aanu ka dhigin kulamaa qawiya iimaanu lcabd qawiya tawakuluhu cala allah mar kastoo addoonka iimaankiisu uu xoogaystuusi kordho tala saaradka ilaahay subxaana wa tacaala uu tala saartaana isaguna wuu kordhayaa uu ziyaadaya wa kulamaa dacufa wanaqasa iimaanu lcabdi qalla tawakuluhu cala allahi tabaaraka wa tacaala mar kastoo iimaanka addoonku uu hoos u dhacana tawakulkuna wuu raacaya hoos ayuu la dhacaya waxaa taa la mida ama waxyaabaha ka dhalanaya ka mida qilatu listicaanati billaah kaalmaysigu ilaahay kaalmaysanayaa inuu yaraado si guudna ilaahay wuxuu inoogu dhiirigeliyey inaynu arrimaheenna oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala kaalmo u weydiisanno taasina waxay ka dhalanaysaa rumaysnaantaynu rumaysannahay ee caqiide aynoo tahay inaynu nahay addoommo ilaahay u baahan oo awooddooda iyo xeeladooda aan meel ku gaadhi karin isticaanada waa inaad ilaahay kaalmo ka dalabto fii jamiici umuurika arrimahaaga oo dhan oo ganacsigu uu ka mid yahay iyadoo cibaadaadka ka mid a iyadoo baahidaada ku gaadhsiinaysa oo gurmadka iyo kaalmada ilaahay aada ku helayso ayaa haddana ilaahay raxmaddiisa iyo nicmadiisa waxaa ka mid a in laga dhigayba cibaado aada ilaahay ugu dhowaato oo sahay aakhiro aad ka dhigato bal waxaa laga dhigay min arfaci anwaaci alcibaadaat cibaadaadka noocyada u sarreeya qaala allahu subxana wa tacaala fi suurati alfaatixa alatii naqra'uhaa fi kuli rakca fariidatin aw naafila ilaahay wuxuu ku yidhi suuratu lfaatixa ragcad kasta aynu ku akrinayno farala ama sunno ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin addoonku muxuu odhanayaa markuu akhriyo ilaahu adoo quraanu ku caabudayna wuxuu ballan qaaday inuu noqonayo muwaxid shay cibaadaadka ka mida ilaahay cidaanaan u leexinahayn waxaa kaluu ballan qaaday inuu ilaah oo qura kaalmaysanayo oo awooddiisa xeeladiisa tolkiisa asxaabtiisa xoolihiisa farsamooyinkiisa marnaba aanu cuskanahayn oo aanu isku hadlaynahayn haddii arrinta noocaasi ay naga noqoto ka waramaa hadal qura dadku way tukanayaan mar walba waxaa akhriyan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa laga yaaba markay salaada ka baxaan qaarkood inay ilaahay cid aan ahayn baryaan ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn inay wax u gowracaan ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn inay u nadraan taasi waxay ka turjumaysaa inaanay fahmin iyaaka nacbududii ay akhriyeen fi salaa waxaa saasoo kale laga yaabaa dadka qaarkood sidaasoo kale waxaa dhici karta dadka qaarkood iyagoo daqiiqada ka hor lahaa wa iyaaka nastaciin oo ilaahay u ballan qaadayay isagoo qura inay kaalmo ka dalbayaan inay haddana taasi ilaabaan markay ganacsigooda u dhaqaaqaan ama guur ama beer falasho ama arrimaha adduunyo ee kale waxaa laga yaabaa qofka bani aadamka inuu la yimaado xirsi iyo dadaal uu isleeyahay ganacsigaaga ku horumari oo uu isleeyahay xoolo kusoo xero geli dadaalka islaamku uma diidana qofka muslimkaa hadduu waddo saxa u maro laakiin waxaa jirta arrin uu rasuulku amar ku bixiyey mar walba dadaalkaaga inay la socoto oo dadaalkaaga haddii ay ka hadho dadaalkaagu uu noqonayo khasaara ima fi dunya walaakhira wa ima fi dunya khasaara aw ima fi laakhira khasaare adduunya aakhiraa ama khasaare aakhiro waa ka yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saa muslim uu saxiixiisa ku wariyey ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah waxaad ku dadaashaa waxaa nafci kuu leh hadihi hiya sifatu lmuslim waxaan waxtar adduunye mid aakhiro toon aanu lahayn wakhtigiisa iyo cumrigiisa iyo dadaalkiisa iyo xooggiisa kuma bixiyo qofka muslimka ah ixris calaa maa yanfacuka hal yanfachu lxirsu waxda dadaal quri ma ku filan yahay qofka muslimkaa maya wastacin billaah baa la socota ilaahayna subxana wa tacaala kaalmayso markaad weysaysanayso laabudda an tastaxdira alisticaanata billaah waa inaad qalbiga kusoo xaadiriso kaalme ilahay inaad u baahan tahay ilahayna aad ka dalabto subxaana wa tacaala salaada lafteedii cibaadaadkaagii oo dhan ganacsigaagii guurkaagii arrin kastoo aad doonayso inaad hirgeliso dadaalkaad ku dadaalayso waa inuu kuu raaco ilaahay subxaana wa tacaala inaad kaalmaysato waayo laa xawla laka walaa quwata ila billah awood iyo xeelad aada wax ku gaari karta ma lihin haddaanu ilaahay subxana wa tacaala ku kaalmayn kaalmadiisa aanad helin walihaada baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo si guud u sheegay qofka muslimkaahi inuu mar walba ilaahay tala saarto subxaana wa tacaala oo ilaahay mar walba kaalmo uu weydiisto ayuu haddana si gaara saxaabada qaarkood ugula dardaarmay abu dar wuxuu uhi wa amaranii an ukhira min qowli laa xawla walaa quwata ila billah rasuulku wuxuu aamruu i faray inaan farabadiyo laa xawla walaa quwata ila billah abu muusa alashcari saasoo kale qaala lahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam qul laa xawla walaa quwata ila billah fainaha kanzu min kunuuzi اljana rawahu lbukhaari wa muslim laa xawla walaa quwata ila billah waa kalimatu isticaana waa kelmad addoonku uu ku dalbayo kaalmada ilaahay oo uu ku muujinayo baahida ilaahay uu qabo waxaanu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kayd ka mida kaydadka jannada kanzun min kunuuzi اljana ilaahayna tala saarataa qofka ganacsanayow oo ilaahay aada kaalmo weydiisataa waxay qalbigaaga ku xidhaysaa ilaahay subxana wa tacaala adoo ganacsanaya ayaad haddana ilaahay xusuusan tahay subxaana wa tacaala ood ilaahay ammaanaysa oo ilaahay markaad tala saaranaysaad kaalmo weydiisanaysa waxaad u qiraysaa rabbi subxaana wa tacaala haninimo waxaad u qiraysaa awood xeel dheer waxaad ilaahay u qiraysaa tadbiiru lkowni waalkhalq ilaahay inuu yahay caalamkan ka maamula waxaanu doonini aanay ka suurtogelahayn oo aanay ka dhacahayn isla markaana waa baabun min abwaabi risq haddaad arsaaq iyo maal doonaysana ilaahay in la tala saartaa waxyaabaha u waaweyna arsaaqada lagu helay ka mid tahay oo waa ka yidhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sida tirmidi uu wariyey low anakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakuli larasaqakum kamaa yarzuqu اطayr taqduu khimaasa wataruuxu biطaana haddaad ilaahay si dhaba u tala saaran lahaydeen ku kalsoonaan lahaydeen tadbiirka iyo maamulka caalamka ilaahay aada u qiri lahaydeen haddaad ilaahay cuskan lahaydeen oo arrimihiina u dhiiban lahaydeen oo awooddiina iyo xeeladiina aad ka beri noqon lahaydeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu u arsaaqo shimbiraha shimbirtu ilahay bay tala saarataa meel iyadoo waxba ku ogeyn bay dhaqaaqdaa sababtii way la timi waa tan dhaqaaqdee kalaahday laakiin ficilkaa ka lihitaanka ah risqiga ay ku dalbayso asal aada iyo aada u adag iyo sees qiimo badan baa uga hooseeya wahuwa atawakulu cala allahi tabaaraka wa tacaala ilahay bay shimbir u tala saarata bal haddii qofkaagii dhammaa ee muslimka ahaa ee subax walba usoo kallahaya ganacsi iyo arsaaq xalaala raadinteeda arrintaasi ay kaa maqnaato ka war oo aada noqoto shimbirta mid ka liita shimbirta waxa weeyaan ka hooseeya shaki kuma jira ilaahay haddaad kaalmo weydiisato oo tala saarato oo aada ku kalsoonaato in ilaahay arrimaha uu kuu suurto gelinayo hal qisuu inoo sheegay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam bukhaari baa saxiixiisa ku wariyey dhowr meelood qisadaasoo mucallaqa majzuuman biha imaamu axmedna iyadoo mawsuula sanad xidhiidhsan leh ayuu musnadkiisa kusoo saaray wuxuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin ka mida reer banu israa'iil ayaa nin kale u yimi fastaslafahu alfa diinaarin calaa ajal kun diinaari amaahi buu yidhi oo amaah muddaysan wakti qabso aan kuu keeno ninkii amaahda laga doonay wuxuu ihi itinii bishaahid markhaati waaye i keen qaala kafaa billahi shahiida war ilaahay baa markhaati noogu filan buu ihi wuxuu ihi itinii bikafiil midku damiinto haddaba keen haddaad markhaati keeni weyday si aan kalsooni ugu helo xoolahaygaasi inay isoo noqonayaan qaala kafaa billaahi kafiila damiinna ilaahay baa igu filan buu ihi damiin ma haya anigu kunkii diinaar buu siiyey uu la safro ula socdaalay ninkii oo uu ku shaqo tegey wakhtigii markuu soo dhowaaday buu doonay inuu safro ninkii lacagtii u geeyo bad baa u dhaxaysa halka uu joogo iyo ninkii lacagta ku lahaa halka uu degan yahay markabuu raacana wuu waayo bad xidhan baa dhacay arrintii baa cidhiidhi ku noqotay ilaahay buu subxaana wa tacaala arrinkiisa iyo taladiisa u dhiibay waxaanu ku sifoobay quwatu tawakuli cala allahi tabaaraka wa tacaala si dhammaystiran buu xagga qalbiga ilaahay iskaga halleeyu ilaahay u cuskaday afkana wuu ka hadlo wuxuu ihi ilaahay ow aad og tahay ninka hebel la yidhaahdo inaan lacagtaa ka amaaday oo markhaati uu iweydiiyo adiga markhaatigaan kaa dhigay oo damiin uu iweydiiyo damiinki adigaan kaa dhigay si kastana waan ugu dadaalay inaan xoolihiisaa gaadhsiiyo gaadiidaan baddaa u raaco ayaan waayay loox buu soo qaaday oo kala jeexay lacagtii buu geliyey warqadna wuu raaciyey ninka uu diraayo meeshii uu jeexay buu daboolay lacagtiibuu ku xidhay badduu kutoora ku tuuray looxi bacda an tawakala cala allah wastacaana billaah ilaahay intuu tala saartay u kaalmaystay dabadeed dabeetana wuu iska tegey isma lahayn saasaa dayntu ay kaaga gudmaysaa laakiin rajo weyn buu qabay ninkii xoolaha ku lahaa ayaa wakhtigii markay gaadhay xaggii badda u soo kacay isagoo bal markab soo socda iyo gaadiid xagga badda ka yimaada sheedaalinaya bal xoolihiisii ninkii ninkii inuu u keeno waxba waa waayay laakiin wuxuu helay qori soo caaridoo baddu ay soo tuftay qorigii buu iska qaatay umuu qaadan lacagtaadii baa ku jirtiyo warqad ka socota ninkii wuxuu u qaatay qorigaa inuu xaabo uga dhigo reerkiisaoo ay shitaan qorigii markii la kala dilaaciyey lacagtiibaa ka soo dhacday iyo warqadii warqadii buu akhriyay waxaabay ka socotaaba ninkii lacagtan uu ku lahaa lacagtiisii buu iska qaatay muddo kadib waxaa yimi ninkii lacagta soo diray ee qorigaa kusoo ridee badda kusoo tuuray isagoo lacagtii sida sidaasaa deynta ay kaaga gudantay ismuu odhanoo ismuu saxiixin inuu kaalmada ilaah helayo taasina waa mid muhima iyaduna oo si kastoo iimaankaaga iyo alla kacabsigaaga iyo toosnaantaada iyo cibaadadu ay u sarrayso haddana naftaada ha taskiyadaynin oo ha isu saxiixin inaad wax walba ilaahay ka mutaysatay subxaana wa tacaala mar walba naftaada tuhuno waxyaabo sababi kara kaalmada ilaahay inaanad helin inaad ku sifoobi karto arinta arrintaa lafteeda male lacagtii buu sidaa ninkii markuu yimi ninkii wuxuu ku yidhi miyaad soo dirtay wax xoola ah muu odhan waan soo diray iyo maan soo dirin toona wuxuu wargaadiid maan helin baan ku idhi saasuu ugu jawaabay wuxuu idhi idhab faqad adda allahu canka ood iska taga daba ilahay baa dayntii kaa bixiyey oo lacagtaadana la noqo bal u fiirsada walaalayaal raadka nolosha qofka ay ku leedahay tala saaradku ilaahay tala saarto iyo ilaahay subxana wa tacaala kaalmo inuu weydiisto arrinka saddexaad ee ay tahay inay iska ilaaliyaan dadka ganacsatada ah ama saameyn xun ku leh qofka caqiidadiisa waa isnaadu nicam ilaa hayr illah waa nicmadu ilaahay siiyey inuu meel kale u tiiriyo sida inuu u tiiriyo awooddiisa xooggiisa xeeladihiisa dadaalkiisa waraa xoolaha ma waxaad moodaysaa inay ciyaar ku yimaadeen hadh iyo habeen baan u soo jeeday safar walba waanu galay gaadiid walba waanu raacay meel walba waanu maray waanu gaajooday waanu dhibaatooday wuxuu moodaya inuu awooddiisa uu ku keenay cilmigayga iyo aqoontaydaan ku helay waa shuqulkii qaaruun aqoonta aan u leeyahay ganacsiga suuqaad iska soo gelaysaan idinkoo waxba aan garanahayn xoolaan ma inaan ciyaar inay ciyaar ku yimaadeen baad moodaysaan aqoonta ganacsiga aan leeyahay bay ku yimaadeen buu odhanaya waxaa laga yaabaa makhluuqad ama bani aadam isagoo kalea inuu u tiiriyo waxa usii daranba ka makhluuq beri hore dhintay oo lafihiisii ciiddu ay cuntay oo baaba-ay oo isaguba hadduu ganacsado ahaa ganacsigiisii la dhaxlay oo dad kale ay la wareegeen ka u tiiriya idhahdo sheekh hebel baan baryey oo ganacsigaygaasi barakadiisii iyo karaamadiisiibuu ku yimi orda oo nacasnimada iska daayo awliyada u tagoo kasoo barakaysta ka usii dararina waa kaa yuu ilaabay qofkaasi ficlan almuncim alxaqiiqi kii u nicmeeyey xoolahan siiyey ee dhabtaha ayuu ilaabay kaanahu lam yaqra aw lam yasmac qowla اllahi tabaaraka wa tacaala wma bikum min nicmati famin allah waxaad moodaa inaanu maqal ama aanu weligiiba akrin qowlka ilaah uu hi wax allaalo waxaad nicmo haysataan ee aad tirsanaysaan mid weyn iyo mid yar mid muuqatiyo mid qarsoon fa min allah minman minka maadaa isu nicmeeyey laa ma awooddaada iyo xeeladaada maya waxaasi waa asbaabun haddaan ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisu iyo kaalmadiisu iyo siintiisu aanay ku raaci lahayn meelba kumaad gaadheen waxba kumaad hesheen waa min allah laa minka walaa min makhluuqin aakhara adigana kaama iman makhluuq kalena kama iman arrinta noocaasi raadad xunxun bay ku yeelataa qofka muslimka ah nisyaanu lmuncim wa idaafatu nicami ilaa gayr illah inuu ilaabo kii u nicmeeyey dhabta ahaa nicamkiina uu u tiiriyo cid aan ilaahay ahayn waa marka koowaada arrintaasi waxay dhaawacaysaa qofka iimaankiisa waxaanay hoos u ridaysaa tawxiidkiisa waxay sababaysaa gafla can dikri illaah ile addoonku hadduu nicmada ilaahay u tiiriyo ilaahay buu soo hadal qaadaya u xusaya alxamdu lilah ilaahay baana siiyey alxamdu washukru lilah ilaahay baa noo suurtogeliyey bal u fiirsa mar kastoo addoonku nicmada ilaahay u tiiriyo ilaahay buu xusaya oo ammaanaya hadduu nicmada cid kale u tiiriyo oo meel kale ugu abtiriyana xuskaa ilaahay uu xusi lahaa haddii uu nicmada ilaahay u tiiriyo ayuu mooganaan ka gelaya addoonku nicmada hadduu ilaahay u tiiriyo ilaahay buu u mahadnaqaya oo nicmada uu siiyey uu ku ammaanaya laakiin hadduu cid kale u tiiriyo dee ciddaasu ku ammaanaya maruu naftiisa ku ammaano iyo maruu makhluuq kale ku ammaano waxaana meesha ka baxaya shukrigii waajibka ahaa ahayd inuu ilaahay subxana wa tacaala u mahadnaqo ee nicmaduna ay ugu ziyaadi lahayd lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid walihaada qofka muslimkaa mar kasta oo nicma ay usoo korodho xusuusnaan ilaahay u xusuustaa waa inuu usoo korodho mar kastay nicma u korodho ilaahay inuu siiyo waa inuu xusuusto daacada ilaahay uu kordhiyo mar kastoo nicma ay u korodho dikruhu lilaahi waa inuu kordho xuska ilahay u xusaya mar kastoo nicma ay u korodho mahadnaqa ilaahay subxana wa tacala u mahadnaqaya waa inuu ziyaado u kordho arrinka afraad ee caqiidada qofka muslimkaa saameyn xun ku leh ee dadka ganacsatada qaarkood ka dhaca waa alistihaanatu bilxalif billahi tabaaraka wa tacaala waa inuu qofku fududaysto dhaarashada ilaahay subxana wa tacaala oo ku dhaaranayo ilaahay waa cadiim saynu ogsoonahay walaalayaal wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa ka sareeya isla markaana weyn wayajibu calayna an nucadima allaha tabaaraka wa tacaala waxaa waajib innagana inagu ah ilaahay inaynu weyneyno waxaa waajib inagu ah inaynu ka dheeraano kulu maa yunaafi aw yunqisu tacdiim allahi tabaaraka wa tacaala wax kastoo meesha ka saaraya ama dhimayo nuqsaan iyo khalkhal gelinaya weyneyntii ay waajibka ahayd ilaahay subxana wa tacala inaynu weyneyno waxyaabahana waxaa ka mid ah addoonku magaca ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka dhigo wasiilo iyo waddo uu maro raadinta adduunyada iyo tabcashada iyo macaash doonista inuu magaca ilaahay ka dhigo fayaxlifu calaa kulli jaliilin waxaqiir wabixaajatin wa bigayriha oo qofkii ganacsadaha ahaa uu dhaarto arrin weyn oo dhaar u baahan iyo mid yaroon dhaar u baahnayn maray dhaarta baahi keentay se in la weydiiyo laga dalbay ama xaq loogu yeeshay oo kale iyo mar aanay baahi keeninba hada min alistihaanati billahi wabiasmaai wa sifaatih taasi waxay astaan u tahay yaraysasho uu yaraystay addoonkaasi ilaahay subxaana wa tacaala magicii ilaahay ilaahay sifaadkiisan uu ku dhaaranayo walihaada arrinta noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa wuu u diiday waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku uhi fi lqur'aani alkariim walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum laba tafsiir bay aayaddaa culimadu ku fasiraan tafsiir ah laa tukhiruu min alxalifi billah min gayri xaaja ha farabadinina dhaartaad magaca ilaahay ku dhaaranaysaan iyadoo baahi keentay ba aani jirin tafsiirka labaadna waxa weeye ha ka dhigina dhaartiina midaad khayrka ku hor istaagtaan khayrka ha ka dhaaranina wallahi zaka bixin maayo wallaahi sadaqad bixin maayo wallaahi wax tabaruca arrintaa aan ku darsanayo laysoo bandhigay ma jirto dhaartaad magaca ilaahay ku dhaaranaysaan ha ka dhigina midaad khayrka ku hor istaagtaan oo albaabkiisa aad ku xidhaan labadaba waa lagu fasiray arrinta noocaasa maxaa loo diiday inuu qofku dhaarta farabadiyo gaar ahaan fi lbeyci washiraa markuu wax iibinayo markuu wax iibsanayo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam si gaaraa buu uga hadlay oo dadka ganacsatada ah dhaarta uu kala hadlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abu qataada wuxuu yihi rasuulku wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam iyaakum wa kahrata alxalif fa inahaa tunafiqu uma tamxaq rawahu muslim wa fii riwaaya fi lbeyc war waxaan idinka digayaa markaad ganacsanaysaan aad wax iibinaysaan ama aad iibsanaysaan inaad dhaarta farabadisaan baan idinka digaya runba qofku mid ku dhaaranaya ha noqdo mid been ku dhaaranayo yaanu noqonin waayo limaada yaa rasuul allah rasuulka ilah maxaad noogu diiday arrintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhaarta faraha badani badeecadda qofku uu iibinayo way socodsiisaa laakiin barakada ayay baabiisaa waayo waa qof magicii ilaahay hoos u dhigay oo ka dhigay wasiilada ama arrinta uu macaash iyo faa'iido kusoo xerogelinayo mar kale nebigu wuxuu sheegay albayaacu alxallaaf qofka ganacsadaha ee dhaarta badani inuu ka mid yahay afar ilaahay u cadhoodo arbacatun yubqiduhum ullah afar ilaahay baa nacay buu uhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ka koowaad waa alxallaa albayaacu alxallaaf waa qofka ganacsadaha ee dhaarta badan liannahu istahaana bismi illaahi tabaaraka wa tacaala magicii ilaahay buu quurhsaday oo uu yaraystay waalfaqiiru lmukhtaal iyo qofka caydhaa isagoo caydha haddana iskibrinaya wuxuu ku kibraba ma hayo iyadoo kibirku marnaba aanu bannaanayn haddana waa iskibrinaya washaykhu zaani iyo ninka odaygee da-da ee shahwad jabay ee haddana sinaystay walimaamu aljaa'ir iyo ninka xaakimkaa ilaahay tale intuu u dhiibay haddana cadaalad darro iyo eex iyo dulmi ku shaqaynaya dadkii ku kala xukumaaya imaamu nasaa-i baa wariyey waxaynu isweydiin karnaa dhaarta oo la badiyo walow runba ha noqotee ganacsiga dhexdiisa maxaa sidaa loogu adkeeyey waxaa sidaa loogu adkeeyey arrintaasi waxay leedahay xumaano badan xumaana waxaa ka mid a haddii qofku uu farabadiyo dhaarashada ganacsiga dhexdiisa ama waxa iibinaya ama ha iibsanayo carabkiisaa dhaarta la qabsanaya waxaa aada ugu sahlanaanaysa an yaxlifa bismi illaahi kaadiba inuu magicii ilaahay ku dhaarto isagoo been sheegaya arrinka kale lagu diiday waxay tahay ilaahay magiciisii buu soo hadal qaadaya laa calaa wajhi dikr wuxuu usoo hadal qaaday maaha inuu ilaahay weyneeyo ilaahay uu xuso subxaana wa tacaala ee wuxuu usoo hadal qaaday inuu adduunye ku kasbado meel hoosuu dhigay magicii ilaahay waxaa kaloo ka dhasha dhaarta faraha badan altaqriiru bilmushtari qofkii wax kaa iibsanayay inuu ku dagmo dhaartaada oo inuu shaygan ka fiirsado ama si fiican isaga eego iibkan uu ka baaraan dego inuu arrintaa ku dhaafo dhaarta aad dhaaratay dabeetana dhaartaasi ay dagto marka dhaarta waa inaanay farabadin dadka ganacsatada ahi si aanay ugu dhicin mafaasida iyo xumaanaha ah arrinka shanaad waa alxalifu bigayr illaah waa inuu ku dhaarto qofku ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn arrintaasina waa shirki lianna almaxluufa bihi mucadamun cinda alxaalif waayo qofku marka uu dhaaranayo ciddaa uu ku dhaaranaya waa cid uu weyneynayo oo wuxuu ugu dhaaranayaaba waa inuu ku kalsooni geliyo ciddaa uu la hadlayo amaba se uu u dhaaranayo weyneynta uu weyneynayo cidda uu ku dhaaranayo weyneynta noocaasana waxaa xaqu leh allahu subxana wa tacaala waxdah ilaahay oo qura markaa markuu makhluuq ku dhaarto kacbada ha ku dhaarto nebiga ha ku dhaarto aabihii hooyadii ha ku dhaarto wax kale ha ku dhaarto oo makhluuqaadka ka mid a weyneyntii ilaahay xaqa u lahaa ayuu makhluuq xaggiisa u leexiyey walihaada baa rasuulku kufri ama shirki uu ku sheegay dhaarashada lagu dhaarto cid aan ilaahay ahayn sida cabdullaahi bni cumar uu wariyey fi tirmidi man xalafa bigayr illaah faqad ashraka aw kafar ilaahay cid aanayn qofka ku dhaartaa shirki buu ku dhacay weyneyntii ilaahay kelida xaqa u lahaa ayuu cid kale u leexiyey ama kufri buu ku dhacay buui rasuulku calayhi salaatu wasalaam waanuu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku inuu ku dhaarto cid aan ilaah ahayn faqaala calayhi salaatu wasalaam man kaana xaaliban falyaxlif billaahi aw liyasmut war qofka dhaaranayaa ilaahay oo qura ha ku dhaarto oo marka dhaarta loo baahdo ama ha iska aamuso waxa iyaduna halisa inuu qofku ilaahay ku dhaarto wa huwa kaadib isagoo been sheegaya waxaa ilaahay ku dhaartay isagoo been sheegaya qof iimaankiisu uu daciif yahay oo weyneyntii ilaahay xaqa ugu lahaa qalbigiisa siday ahayd aanay ugu wada jirin wuxu uhi abu hurayra radia allahu canh rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina allaha jala dikruhu adina liya an ataxadatha can diikin maraqat rijlaahu lard wa cunuquhu munhaniyatu taxta alcarsh yaquul subxaanaka maa acdamaka rabbana fayaruddu calayhi ma calima dalika man xalafa bi kaadiba rawahu abaraaniyu fi lawsat wahuwa xadiidun saxiix rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ii fasaxay inaan idinka waramo malag magiciisa diig la idhaha diig malagaa weynida uu leeyahay buu rasuulku calayhi salatu wasalaam inooga warramay lugihiisu dhulkay gaadheen qoortiisuna waxay soo laaban tahay carshiga hoostiisa hada makhluuqun cadiim subxaana allah halkaynu kaga dhacaynaa inagu bani aadamka haddaynu nahay wamaca dalika ilaahay ma caasiyayo subxaana wa tacaala xumaanna ilaahay u quuri maayo ilaahay buu adeecaya xaqiisana waa ka soo baxaya wayucadim اllaha subxaana wa tacaala yadkuruu bاtacdiim ilaahay buu weyneynaya oo dikriga uu ku celcelinaya wuxuu yahay subxaanaka maa acdamaka rabbana rabbigayow xumaan ka nasahnayde alla weynid ah cid kaa weyne ma jirto yuqiru bicadabat اllahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa u jawaabaya wuxuu odhanayaa arrinkaa ma garan si dhaba uma aaminuna caqiido umay noqon yanaa weynidayda aada qirtay adigu man xalafa bi kaadiba kay ugu dhaarta isagoo been sheegaya aada bay u sahlan tahay shaydaanku dadka dabinada u dhigta ayay ka mid tahay gaar ahaan dadka ganacsatada ah inay u muuqato un alaabtan in laga iibsado iyo macaash inuu helo oo ilaahay oo magaciisii meeluu kaga dhacayaa aanay u muuqan aada bay u sahlantahay dad badani inay ilaahay magaciisa ku dhaartaan iyagoo been sheegaya wallaahi waa noocii asalkaa mana aha uu oogyahay wallaahi intaasaa layga soo siin lagamana soo siin wallaahi waxba iima saara waanay u saaran yihiin wallaahi intaasaan ku diiday kumanuu diidin fii kulli hadi lumuur yaxlifu bismi illahi kaadiba magacii ilahay buu ku dhaaranayaa isagoo been sheegaya wuxuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sheegay weliba dhaarta beenta ah qof muslima xaqiisa marka lagu goosto ee lagu xalaashado in ay sababayso cadhada ilaahay addoonka inay ku dhacdo cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man xalafa calaa yamiinin wahuwa fiiha faajir qofka ku dhaarta dhaar beenuu ku sheegayo beena yakhtaticu biha maala mri'in muslim taasuu ku goosanayo qof muslima xoolihiisa laqiya allaha wahuwa calayhi qadbaan rawahu lbukhaari wa muslim ilahay buu subxaana wa tacaala la kulmaa iyadoo ilaahay uu cadhaysan yahay subxaana allah adduunyaad ku heshay dhaartii been tahay dhul baad kaga dhaaratay guri baad kaga dhaaratay xoolo nool ama mooda baad kaga dhaaratay heshayba aday ku raaceen maa faa'idatu dalika idaa waqafta amaama allahi wahuwa calayka qadbaan arrinkaa faa'iidaysu maxay noqonaysaa markaad ilaahay hor istaagta yowma alqiyaama axwaashu markay adag tahay iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu cadhaysan yahay cadaabka ilaahay ee dhibaatadiisa aynu maqalayna waa aharun min aathaari qadab illahi tabaaraka wa tacaala waa raad ka mid a raadka ka dhashay ilaahay subxana wa tacaala cadhadiisa qofka muslimka ee adduunyada intuu jooguu fursad haystaa waa in wixii dhaar beena uu ku qaatay ee xuquuq bani aadama waa inuu iska celiyo intaan ilaahay la horgeyn iyadoo ilahay u cadhaysan yahay arrinka lixaad wa talabu lbarakati min gayr illah waa barakada in laga raadiyo cid aan ilaahay ahayn guud ahaan bani aadamku barakada waa jeceliy ganacsataduna ganacsigooda iyo xoolahoodu inay barakoobaan iyo meheradahoodu aada bay u jecelyihin laakiin waxaa muhima laba arrimood in la isweydiiyo arrinka koowaad ma hiya albaraka horta barakadu waa maxay barakadu waa khayr xagga ilaahay ka yimaada khayr diineed buu noqon karaa inuu ilaahay qofka u fududeeyo intuu wakhtigiisa iyo fahamkiisa iyo xifdigiisa barakeeyo xaasilinta cilmiga ilahay inuu ufududeeyo qof baa cibaadada ilaahay u barakeeya yaftaxu allahu lahu fii baabi alcibaada baabu asalaa baabu siyaam baabu dikri baabu sadaqa adduunyada lafteedana barakadu way gashaa waana khayr xagga ilaahay ka yimi su-aasha labaad waxay tahay barakada yaa bixiyo horta yaa wax barakeeya su-aal muhima hadduu aamino qofka muslimka ahi ilaahay cid aan ahayni inay wax barakayso oo shay ay barako geliso ama ganacsi ha noqde ama wax kale ha noqdee hada qaadixun fi lcaqiida arrintaasi waa mid qofka caqiidadiisa duraysa waana khaladaadka ay galaan dadka ganacsatada ah waxaa laga yaabaa qaarkood xataa iyadoo caqiidadoodu ay sax tahay fi hadi lmas'ala oo ay aaminsan yihiin barakadu inay xagga ilaahay ka timaado haddana inay afka shirki ka sameeyaan oo qun yar ninka ganacsaduu iska idhaahdo sheekh ina mari meherad yar baan furay aad soo bar aada kusoo tuftid oo aada soo barakayside nasaba albarakata ilaa man barakadiiyuu u tiiriyey wadaadkan uu leeyahy namari sheekh aada soo barakayside wlbarakatu miman min allah nebi maxamed ba alayh salaatu wasalaam sidaa yidhi sida jaabir ibni cabdillaahi uu wariyey kama fi lbukhaari wa muslim wuxu yidhi anagoo safar ku jirnoo nebiga calayh salaatu wasalaam la soconna ayaa biyo la waayay weel in yaroo biyo guntiisa ay ku jirto u ihi rasuulku keena culimadu halkaa markay fasiraya waxay idhahdaan weel madhanba rasuulku keena muxuu odhan waayo waa si aanay dadku u aaminin anahu khalaqa almaa inuu biyahan abuuray ila weelku wuu madhnaaye biyahan xaggey ka yimaadeen rasuulkaa keenoo abuuray si aanay dadku odhan oanay rasuulka caleyhi salatu salaam ugu soo tiirin taasi waa ficil rasuulku uu ku muujiyey marka koowaadba ana almaa min allah wa ana albarakata min cindi illaah biyuhu inay xagga ilaahay ka yimaadaan barakaduna xagga ilahay inay kasoo degto waaye gacantiisuu dhex geliyey rasuulku caleyhi salaatu wasalaam weelkii biyaha yari ay ku jireen fadacaa calayh ilaahay buu u bariyey inuu ilaahay farabadiyo ilahay baa badin kare rasuulkuma badin karee biyihii baa farabatay faraha rasuulka dhexdoodiiba waxay noqotay il biyo oo kale biyihiioo kasoo baxaya oo kasoo burqanayaan arkayay buu ihi jaabir ibni cabdillaahi saas markay dhacday waxaa dhici karta dadka qaarkood inay is yidhaahdaan biyahan waxaa barakeeyey rasuulka si aanay taasi u dhicin rasuulku wuxuu ihi kama fi lbukhaari waalbarakatu min allah baraka oo dhan iyo gaar ahaan tan aad maanta dul taagantihiin waa biyahan farabatay maxay ka yimaadeen min allahi subxana wa tacala ya miskiin annabiyu calayhi salaatu wasalaam yudiifu lbarakata ila allah barakada ilaahay buu u tiirinaya ismuu soo tiirin iyadoo ilaahay ducadii uu ka aqbalay adiguna waxaad laga yaaba barakadii inaad u tiiriso ciid aad ka soo qaadatay qof beri hore dhintay qabrigiisa tiraa macaashka aan helay iyo faa'iidada iyo ganacsigayga cirka maray soo ma arkaysaan qabrigaa u barkhadlaan beri tago aan ciid ka soo xantoobsadayoo taasaan mahiradayda dhex dhigo dee waa tasaa u barakaysay nebi maxamed baa sheegaya isagu inaan waxba barakayn ee albarakatu min allahi tabaaraka wa tacaala qof nool baa laga yaabaa inaad baraka aad ka daydo ilaa dadka qaarkood gaar ahaan meelaha qaarkood oo khuraafaadku aad ay ugu badan yihiin sidaa lay sheegay wadaaddo jooga oo dadka addoonsaday istacbadu nnaasa min duuni illaah ilaahay sokadii dadka addoonsaday ay ka aamineen hadday usoo geli waayeen aan waxba laga iibsanahayn subaxii loo gelaya ninkii meheradda lahaaoo kii maqaaxida shubayey kii jaadka iibinayey kii dukaanka lahaa oo murugaysan war sheekh maxaa kugu dhacay wallahi waxay ugu dhacay maanta sheekhii baa ii cadhaysan oo aan ii soo gelin marka arrimahaygu maanta waa isku yacsanyi waxba laiga iibsan maayo inuu sheekhani barakada iyo macaashka iyo faa'iida waxo dhan isagu uu wado ayuu qofkaasi aaminay almiskiin yushrik billahi tabaaraka wa tacaala addoonkaa miskiinka ahi ilaahay buu u shariik yeelaya oo ka macaashka iyo ribxiga iyo faa'iidada keenaa isaga inuu yahay oo isla markaana uu ceshan karo oo addoonku doono faqiir uu ka dhigi karo kuu doonada qani uu ka dhigi karo ayuu aaminay barakada siyaabo khaldan bay dadku u dalbaan inay sheekhyada qaarkood ka dalbaan u aamino sheekha hadduu wax siiyo inuu ganacsigiisu barakoobayo hadduu waxba siin waayana in barakada laga qaadayo dadka qaarkood waxyaabo aan macno lahayn bay ka barakaystaan marahuna oo ay soo jareen oo meesha ay ku xidhaan qardhaaso loo qorqoray ciid ay xabaalaha ka soo qaateen masixitaan ay isku masexeen tusaale ahaan kacbada oo kale hadduu qofku isku masaxo iyo isagoo barake ka raadinaya oo isla xooluhu ha kugu barakoobaan ama caafimaad aad ku heshid iyadoo lafteedu waa caqiido khaldan dad fara badan baana taa sameeya marka waa inay aaminaan dadka ganacsatada ahi ana albarakata min allah ilaahayna waa inay barakada weydiistaan arrinka toddobaad waa atayur waa baasaysiga oo macnihiisu yahay qofku markuu hadallada qaarkood maqlo ama magacyada qaarkood ama markuu waxyaabaha qaarkood arko bani aadamka qaarkood xayawaanaadka qaarkood ama waxyaabaha qaarkood markuu ogaado sa bishu inay tahay safar ama maalintu inay tahay arbaco bil u dambaysa inuu baasaysto arrinta noocaas uu arko arrintaasi inay dhibaato ay keenayso laba siyaabood baanay u dhacdaa inuu aamino in waxa uu maqlay ama uu arkay ama uu ogaaday ka dhibaatada keenaya laftiisu inuu yahay ama inuu dhibaatada soo socota uu og yahay shimbirtaa u arkay shimbir baa geed kusoo fadhiisanaysa markaasaa la odhanaya waxay sheegaysaa inuu qof dhimanayo macnaheedu waa maxay waxay og tahay geerida aan weli dhicin ee bani aadamku aanay ogeyn ayay shimbirtaasi ay og tahay bal bani aadamka haddii caqiidadu ka xumaato cuquusha oo see u foorarsanaysa baleeg isagii dhammaa ahaa bani aadam ilaahay karaameeyey oo weliba muslima wuxuu aaminsan yahay isagu inaanu ogeyn goortu dhimanayo iyo dadka kale goortay dhimanayaan isla markaa wuxuu caqiidaysanya shimbirtaasi inay og tahay inuu qof reerkan ka dhiman doono markaasa la odhanayaa duuliya shimbirta haddii la duuliyo geeridii tolo ma ma baaqanaysa caqiida jaahiliya ayaa arrintaasi ahayd oo islaamku uu xididada u siibay dadkana u kala dagaalamay laakiin waxaa la yaab leh kun iyo afar boqol iyo toddoba iyo soddon sannadood iyadoo ay ka soo wareegeen hijiradii nebiga caleyhi isalaatu wasalaam weliba dheeraad baa ku biiraya nebiga maalintii loo waxyooday marka laga soo bilaabo soo maa in weli haddadaa iyadoo qur-aanku arrintaa uu aada uga hadlay aayado badan suurado kala duwan ku jira nebiguna uu ku celceliyo weliba siyaabo kala duwan uu dhigay inay haddana weli muslimiinta ay dhex taalo oo laga yaabo ninka ganacsadaha ah inuu idhaa bishan safar baa la idhaayo lama safro ganacsiga lama doono sidaa uu kaga baaqdo safarkii ganacsiya uu geli lahaa amaba se arbacada bisha u dambaysa inuu baasaysto a maalintan waa maalin baase xidha meeshu waxbaa iibinina haddii kale balaayi nugu dhacayse gaad adagna ka qabta ma ilahay qadarkiisu ka ilaalin karaa dadka qaarkood inay jumcaha oo kale khalad ka aaminaan taasina aad bay u badan tahy soomaalidu qunyar bay iska idhaahdaan jimcuhu tar buu leeyahy tar macnaheedu waa maxay waxaa hal mar maalin jumcaha gudaheeda dhacaa wuu soo noqnoqdaa hadduu shar yahayna wuu soo noqnoqdaa hadduu khayr yahayna wuu soo noqnoqdaa laa aljumucatu laa taأtii bkhayri walaa bisharin jumco iyo maalin kala toona khayr ma keento sharna ma keento alkhayru washaru min allahi tabaaraka watacala shayr shar iyo khayrba ilahay baa qadara waktigu ilaahay qadaro ayuunbuu dhacaya ama jumco ha noqdo ama maalin kale ha noqdo jumcu waxna ma soo celcelin karo waxna ma bilaabi karo waxna ma gebagabayn karo wa khalqu min khalqi illahi tabaaraka watacaala howlahaasi kuwa ilaahay u abuuray u diray ka mid maahaba waxaa laga yaaba ganacsatada qaarkood aad bay inoogu badan tahay inay baasaystaan qofka u horeeya ee wax ka iibsanaya inuu deyn wax kaga iibsado way aaminaan qofka u horeeya hadday deyn kaga iibiyaan inay balaa'i daba socoto maalintaa waxba laga iibsanahayn baasaysiga ayay ka mid tahay islaamku uu ka digay waxaa ka mid a qofkii u horeeye wax ka iibsaday inay caayaan oo ay tuhmaan oo ay baasaystaan haddii maalintaa waxba laga iibsan waayo odhaa mid nujubaba ii aftaxay kaanba wataa layga odhan waayo maanta waa caqiida xume sooma arkaysa isagu dad kaa ibsadana kuma keeni karo waxna kaama celin karo hada min allah arrinku xagga ilahay buu ka socdaa waa ku sidee soo ta caqiidadii kaa leexatay ee aad mooday qofkani isagu hadduu qof fiican yahayna in dad badani ku imanayaan hadduu qof xun yahayna inay dadu kaa leexanayaan baasaysiga ayay ka mid tahay waxaa la mid a in la baasaysto xayawaanaadka qaarkood ama qaarkood waxa weeyaan la laga faashado o la yidhaahdo marka la arko waa la macaashay ama waa la faa'iidaya waxaa la mid a saas oo kale dadka iimaha leh qof cawaran ama laangarha ah ama iin kale leh in isagana la baasaysto kullu hada waa ictiqaadun fii hayr illah ilaahay cid aan ahayn buu qofkani ka aaminay inay wax keeni karaan ama ay wax difaaci karaan wa tacalluqun min alqalbi bigayr illah qalbigiisa ilaahay cid aanan ku xidhmay waxaana arrintaasi ka dhalatay waa qof aan ilaahay ku kalsoonayn tawakulkii baa ka maqan qofka ah waxaa ka maqan aliimaanu birububiyat illah aliimaanu birububiyat illah oo hadduu si dhammaystiran u rumaysnaan lahaa ana mudabbira alkowni huwa allah caalamkan ka maamulaa ilaahay inuu yahay waxyaabahan macnaha lahayn kuma meeraysteen calaykum billah bal ka warama qof dhan oo muslima oo tukanaya oo ganacsado ah oo kabta ka baqanaya kabtu haddee haddee xaggaa isu rogto odhanaya faqri bay keentaa inaga roga kabta dadejiya rogisteeda alaysat hadihi caqiida sayi-a sharcan wa caqlan caqiida aada u liidata miyaan ahayn sharci ahaan iyo caqli ahaanba nabigeennu wuxuu sheegay wax baasaysi oo raadli inaanu jirin laa cadwa walaa tiyara baasaysiga dadku way sameeyaane laakiin waxaanay moodayaan inuu balaayo keenayo ama uu og yahay balaayo soo socota ama uu sabab u yahay waxaa waxba kama jiraan buu leeyay rasuulku alayh isalaatu wasalaam cabdullahi bnu cabaas baa isagoo safar ku jira nin la socday ayaa wuxuu maqlay tuke qaylinaya waaq waaqdahaya markaasuu yihi khayr khayr khayr ibnu cabaas baa ihi laa khayr walaa shar waayu khayrin cinda alguraab khayr iyo shartoona ma haya bu khayrku tuka haya waa maxay tuka dhinaciisa aad ka rajaynaysaa rasuulku wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam baasaysiga noocaas ee tusaalayaasha kooban aynu ka bixinay inuu nooc shirkiga ka mida yahay oo wuxuu yihi rasuulku sida camr ibnu lcaas uu ka wariyey man radathu adiyaratu faqad qaarafa shirki qofka baasaysi hawlihiisii ka celiya oo wuxuu baasaystay awgii u guursan waaya ama u guuri waaya ama u ganacsan waaya shirki buu ku dhacay hays ogaaday buu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxaabadu rasuulka waxay ku idhaahdeen maa kafaaratu dalika ya rasuula allah waayo dembigaa maxaana lagaga dhaafaya rasuulka ilaahay qaala yaquulu axadukum allahuma laa tayra ilaa tayruk walaa khayra ilaa khayruk walaa ilaaha hayruk ilaahu shimbir ma jiro kaaga mooyaane manaa adaa maamula shaygan khayr iyo shartoona nooma keeni karo khayrna ma jiro kaad keenta mooyaane mid cibaado xaquliina ma jiro adiga mooyaane waxaanuu rasuulku sheegay way dhici kartaa qofku gaar ahaan hadduu dhex degan yahay bulsho caqiidada xune noocaasee jaahiliga ay ka dhex jirto waxaa dhici karta arrintaasi inay si u raad ugu yeelato oo marka uu maqlo bishani waa bishii aan la guuri jirin tani waa tii aan la guursan jirin marka uu arko xayawaan ama qof ay baasaystaan inay wax qalbigiisa kusoo yaro dhacaan qofka maxaa la gudboon nabiga calayh salaatu wasalaam tala qiimo badan ka bixiyey wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam idaa tatayartum famduu baasaysi hadduu qalbigiina kusoo dhaco hore ugu sii socda hawshiinii xalaasha ahayd ee aad doonaysaan aada doonaysa inaad qabsataan oo baasaysigaas yaanu idin celin markuu idin celiyo ayaad ku camal fasheen wa cala allahi tawakaluu ilahayna tala saarta dacawana ha ka baqin qofna ha ka baqin waktina ha ka baqin meella ha ka baqin ayi shay ilaahay subxana wa tacala tala saaro hore ugu soco arrinkaagana waxaa la dhaha baasaysigu shirki akbara buu noqonaya hadduu qofku aamino shaygaasi inuu ka dhibka keenaya yahay ama uu og yahay haddii kalena waa shirki asqar arrinka sideedaad waa u tegitaanka dadka qaarkood ay u tagaan faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha iyo fooxisooyinka dadka qaarkood haddii arrini ay ku murugto oo ay u kala muuqan weydo ganacsigaa miyuu ku dhaqaaqaa mise wuu iska daayaa gabadhaa miyuu guursadaa mise wuu iska daayaa halku qaadan lahaa taladii nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam oo ilaahay uu weydiisan lahaa inuu u dooro sida u khayrka badan sida kalena uu ka leexiyo yadhabuu ila alcaraafiina walkuhaan walsaxara walmushacwidiin faaliyaashu u taga odhanaya sheekh bal arrin baa iga murugsan oo wejigeedu ii bixi waaye faalka ii rog ama ii kitaab fur wadaadkan kitaabka furaya laftiisu waa faaliyo ogow oo nooc faaliyaha ka mid a waayo ma jiro kitaab qeybku uu kusii qoran yahay oo sida kuu khayrka badan ay ku qoran tahay miyaad guurtaa mise waad nagaataa miyaad waxaa ka ganacsataa mise waad iska daysaa miyaad guursataa mise waad baajisaa guurka kitaab sii sheegayaa ma jiro hadduu ninkua kitaab baan kaaga eegay uu kuu faaliyo una ogow oo nooc faalka ka mid a dadka qaarkood haddii wax laga xado ama ay wax waayaan halka ilaahay ka baryi lahayen subxaana wa tacaala inuu ilaahay usoo celiyo baadida iyo waxaa ka lumay markiiba faaliya laga yaabaa inay ku tawsiiyaan arrintaasina yaa cibaad allah waa arrin halisa waayo waa arrin ka dhalatay caqiido qofkan uu caqiidaysay uu aaminsan yahay ana hayr allahi yaclamu lgeyb ilaahay cid aan ahayna waxa maqan inay og tahay maxaad u weydiinaysaa haddaad aaminsantay inaan waxba ogeyna waxa maqan ilaah inuu ogyahay marka horead aamintay waxa maqan ee adigaba kaa qarsoon ee qeybkaa in dadka qaarkood ay og yihiin ama iskood bay og yihiinoo darajadii rabbi bay gaadheen dheh ama ilaahay baa ku sharfo ku karaameeye dhe labadu waa isku mid wax farqiga udhexeeya ma jiro waayo sifada ilaahay baa leh ciduu ilaahay ku karaameeyo oo ku maamuusaana ma jirto nebi uu waxyoodo waxyaabaha qaarkood oo qeyb oo maqan uu usheega mooyaane ilaahayna subxaana watacaala arrintaa aad buu uga digay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun waa warcado xagga ilaahay ka yimi nebi maxamed farrin ilaahay inoogu soo dhiibe weeye weliba uu ilaahay amray inuu si gaara inoogu sheego qul waxaad tidhaahdaa ma oga kuwa samada jooga kuwa dhulka joogaa waxa maqane weli aan dhicin ama waxa qarsoon ilaahay oo qura ayaa og hadday ogaan lahayn qeybka maalinta qiyaamu dhacaya bay ogaan lahayn maalintuu qurbaxaya ayuu ogaan lahaa taana ma oga arrinta noocaasi waa kufri mararka qaarkood wixii aada weydiisay jawaabtii ay ka bixiyeen inay sax noqotayna xalaal kaaga dhigi mayso faaliya inaad u tagto ama aad wax weydiiso ama aada rumaysato way rasuulka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay shayaadiinta wada shaqaystaan oo mararka qaarkood kelmad runa oo samada shayaadiintu ay ka soo xadeen oo malaa'igtii ilaahay waxyooda ay soo dhegaysteen inay u keenaan kadibna kelmaddaa faaliyaha iyo sixiroole ee fooxisadu dadka ay ku lugooyaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka rumaysta faaliye ee aamino qeybkii waxa maqan inuu og yahay inuu gaal yihi wuxu uhi man ataa kaahinan fasadaqahu bima qaal faqad kafara bima unzila calaa moxamed rawahu lbazaar qofka u taga faaliye ee rumaysta ee aamina qeybkii waxa maqan inuu og yahay diintii ilaahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey waa islaamnimadee waa ka gaaloobay qofkaasi kaafir waa inuu dib usoo islaamo qofkaasi arrin iimaankiisii burinaysa buu sameeyey haddaanaad rumaysan ood isaga tagto iyada lafteedu waa xaaraan waxaana lagugu ciqaabayaa afartan maalmood salaaddii aad tukatay ajar inaanad ka helin bacdu ummahaati lmuuminiin waxay rasuulka ka wariyeen inuu yidhi man ataa caraafan fasalahu can shay lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla rawahu axmed wa muslim qofka u taga faaliyo wax weydiiya oo mujarad wax uu weydiiyey inuu imtixaamayo fashilinayo u weydiin maayo laakiin wuxuu leeya rumaysan maayo bal waan iska eegaya afartan habeen salaaduu tukaday ajar ka heli maayo buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaanu rumaysanaynba maxaa loogu diiday albaabka albaabka sharkaa laga xidhaya qofka muslimkaa waayo hadduu ku noqnoqdo oo waxyaabii uu weydiiyey oo dhacay uu arko qofka qalbigiisu waa daciifa maalinta dambe wuu rumaysan doonaa markaa huba teginba faaliye iyo sixiroole kabaag wareegi arrinka sagaalaad waa sixirka oo adduunye jacaylku dadka qaarkood wuxuu u geeyaa inay sixir iyo fal inay ku kacaan oo iyaguba intay bartaan ay sameeyaan amaba se inay cid yidhaahdaan wax ii sixir xasad baa mararka qaarkood sixirkuu ka dhashaa qof ilaahay u nicmeeye buu arkayaa ama ganacsiga mar ay wada bilaabeen ama dadkii isaga un ay ku qulqulayaan dabeetana sixirooli buu u tagayaa wuxuu odhanaya waan ku hagaajinayaaye ninkaa waa inaad ugu laalaabto hada minman suxira lahu waa qof sixir in loo sameeyo dalbay nebiguna kaa beri buu ka noqday o laysa mina man saxara aw suxira lahu rasuul sida bazaar uu ku wariyey musnadkiisa naga mid maaha qofka isagu wax sixira kaasi waaba kaafirba hadduu wax sixiro waayo sixir maba baran karo ilaa uu gaaloobo ka wax loo sixiraana dayru iga yahay buu rasuulku calayh isalaatu wasalaam dadka qaarkood damac baa ku kalifa iyo adduunya jacayl sixirka nin sixirooli u tagaya wuxuu odhanayaa dadka oo dhan soo jilaab meeshayda kuyuun ha loo galo a markaasuu sixirka wixii la odhan jiray buu qofka ku caawinaya weliba lacag ku siinaya arrinta noocaasana qofku khasaaru uga dhaadhacaya fi dunya walaakhira sixir waxba ma maamulo qofka sixir ka shaqeeya ama ku shaqaysta ama wax ii sixira laydhaana wuu ka daba yimaadaa ila ilaahay kama qarsoomaye dhibaatadiisa ayaa ku dhacda arrinka tobnaad bani aadamku sharka iyo dhibaatada aad bay u necab yihiin inay naftooda ku dhaco ama xoolahooda ama dadkooda inuu ku dhaco laakiin dadka qaarkood bay ka khaldantaa cidda sharka laga hoos geli karo laga magan geli karo ee sharka celin kartee difaaci karta ka dhacayna qaadi karta khaladka noocaasina wuxuu sababaa caqiide xumo shirki iyo gaalnimo ah inuu qofku ku dhaco taasoo ah inuu bariyo ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn waxaa laga yaabaa ninkii ganacsadaha waxba laga iibsan waaye ama khasaaruhu ku batay intaana shayaaiin linsi baa dhulka ka buuxdo shayaadiinta u raran oo u shaqaynayo ducaada yadcuuna annaasa ila shirk dadka shirka ugu baaqayo ku dhiirigelinaya war meel baa lagaa haystaaye orodoo qabriga sheekh hebel tagoo laba neef kaxeeyoo kasoo ducaysay odhanayaan markaasaad barakoobi doontaay shirkigii bay ku ridayaanoo addabxu ligayr illah ilaahay cidaan inuu xu gowraco ilay xoolahan uu kaxeeyu qabrigaa geeyey ujeeddada uu ka leeyay waa inuu sheekhaa meesha kuwaasan ku weyneeyo amaba se uu ugu dhowaado dabeetana wax uu ka helo oo dhibaato uu ka badbaado ama faa'iidiyo wanaag inuu usoo jiido shirkiibuu ku dhacaya waxaa laga yaaba inuu raacdo inuu bariyo makhluuq saara rufaatan lafa baaliyoobay noqday haddii lafihiisi ay wax kasii nool yihiinba amaba se noqday ciid oo qabrigiisa haddii la qodo maanta wax laga soo saaraya aanay jirin kaasaa laga yaabaa inuu baryo ilahayna wuxu uhi ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin qalbigaagu waa inuu ilaahay ku xidhmo ood aaminto annahu laa maanica lima acطa walaa mucطiya lima manaca ilaahay wuxuu ku siinayo cid kaa celin kartaa inaana jirin wuxuu ilaahay kaa xidhu kaa ceshadana jin iyo insi hadday isu yimaadaan mid nool iyo mid dhintay inaanay ku siin karin waa inay caqiide ku noqoto sidaasoo kale waxaa dhacda dadka qaarkood ilaahay cid aan inay magan galaan oo inuu jin magan galo ama jinka uu kaalmaysto inuu magan galo atamaa'im alxuruus xirsi jaws inuu halkaa ku xidho ama meheradiisa uu ka laalaadiyo isagoo aaminsan isha iyo balaayooyinka iyo waxaa inuu ka celinayo haddaba waa waraaqo yaroo la duuduubay ama qardhaas amaba se harag waraabe ama xayawaan kale inuu gurigiisa amaba se goobtiisa ganacsi inuu ku xidho isagoo aaminsan waxaas inuu balaayada celinayo war imisa harag kugu yaal hadduu harag balaayo celinayo adaa wada harage harag intee leeg baa lagaa saari la adiga harag waraabi wuxuu celinaya waa maxay ee kaaga nooli aanu celinahayn waxaa iyaduna lamida inuu mara ku xidho beri baa waxaan tegay wadanka wadan wadamada carbeed ka mid a deetana waxaan arkay in badan oo gawaadhida ka mid a oo halkaa exaaska qiiqa uu kasii daayo agtiisa waxaa kaga xidhan mare madow nin wadaadoo muddo dheer meesha deganaa baa wareysto waxaan ku idhi maradaa madoobi sheekh maxay ahayd gawaadhi badan xagga dambe kaga xidhan ma calaamad baa reer gooniya ku calaamadsaday gawaadhidooda wuxuu igu ihi maye waa ishay ka celinaysaa bay leeyihin maradaa madow markuu isha qac ku siiyo ayay isha dabaalaysaa oo ishii kaa dhama inay gidaar ama salax ku dhacday oo kale haddii kalena gaadhiga ayay ku dhacaysaa bal bani aadamka caqiidadu markay ka xumaato halku hoos ugu noqonayo ka waran maradii hunka ahayde xataa dhaxan iyo kulayl aan ka celinahayn ama aan cawrada u asturahayn oo wixii markii hore ay qaban jirtayba aan qabanahayn ayuu aaminsay inay il iyo sixir iyo balaayo inay masaaib celinayso waxaas waxay ka dhalatay qalbiga oo ku tacalluqay makhluuq qofka waa inuu qalbigiisu ilaahay u ku xidhan yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qirsan yahay inuu ka khayrka iyo sharka haya u yahay labadaba wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lah wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih caqiidada waa ay noqoto ta aayadda ku xusan hadduu ilaahay subxaana wa tacaala dhibaato ku taabsiiyo ilaahay cid aanay kaama dulqaadi karto khayr hadduu kula doonana cid kaa celin karto kaa hor istaagi kartaa ma jirto waxaan qardhaasaha iyo waxyaabaha la midka ah ee loo xidho caruurta ama dumarka ama guryaha ama goobaha ganacsi si ay isha u celiyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay shirki tahay buu sheegay waayo waxaan waxba tari karin ayuu inu wax tari karo qofkani uu ka aaminay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waanu habaaray qofkaa arrinkiisu inaanu taabogelin ayuu ku habaaray arrinka koob iyo tobnaad ganacsatada qaarkood waxay iibiyaan waxyaabaha halk- halkudhagu ah kufriga iyo gaalnimada shakino kuma jiro taasi inay caqiidada dhaawacayso waxyaabaha waxaa ka mida saliibka mucatabka bahalka la idhaa waxaa laga yaabaa mucatab sidiisa oo samaysan ama sidiisa u sawiran oo keliyadii u mutuxaanun inay dadka badankoodu iska ilaalinayaan laakiin siyaabo kale usoo galaa waxaa jira wadamada qaarkood oo calankooda uu ku dhex jiro saliibku ama mucatabku oo astaan uu yahay wuxuu iibinayaa ninkii muslimkaa ganacsadaa ee safka hore ku tukanayay maryo xambaarsan saliibka shicaarkii iyo halkudhegii kufriga ayuu kor u qaadayaa dadka dhabarka uu kaga dhajinaya ama laabto ilaahay subxana wa tacala ay la hor istaagayaan waajibkuna muxuu ahaa meesha lagu arkaba in la tirtiro la baabi'iyo oo waa astaan kufri oo ilaahay ka cadhaysiinaysa waana been oo nebi ciise saa loo deldelay wax jira maaha nebi ciise lamana dilin lamana deldelin allaha abuuray baa taa inoo sheegay nebigeenuna wuxuu amray saliibka ama mucatabka meel kastoo lagu arko in la baabi'iyo hadduu jajabayo la jajabiyo hadduu masaxmayana la masaxo caaisha waxay tihi se bukhaari wariyey amara الnabiyu salى اllahu alay wasalam binaqdi saliib rasuulku wuxuu amar ku bixiyey saliibka in la baabi'iyo mucatabka meel kastoo lagu arko waxaa la mid ah waxaa laga yaabaa maryaha qofkuu iibinayo inay ku yaaliin halkudhegyo ama odhaahyo kufri ah had iyo jeer alla maryaha ay wax ku qoran yihiin aada iyo aad in laysaga hubsado weeye oo ilaa waxaa ku qoran aada akhrido haddaad luqadaa garanayso amaba se cid garanaysa aada u geyso ha xidhanin hana iibin hana ka ganacsanin waxaa laga yaaba inay iskaga qorantahay marada ciise waa ina ilaahay ama ciise ayaa ilaahaya dabeetana aada iska iibinayso waxa ku qoran adoon macnaheedaba garanayo waxaa laga yaabaa in maro kucaayaysa inaad xidhan tahay mara marada qaa maryaha qaarkood wadamada qaarkood bay ka dhacday in lagu soo qoray qofka maradaa xidhani waa doqon waa habi ninkan uu iska xidhayo laabtuu iskaga sitaa waa ku xaragoonaya waxaana la suray ninkaasi waa doqon koor baa laga lulay macnaha noocaasa ka turjumaysa waxaa saas oo kale dhacda asuwar lmujasima sawirada gaar ahaan mujasimkaa qaabaysan ee jidhka leh waxay ka mid min wasaa'il shirk iyo guud ahaan sawirkuba maanta loo midaandayo sawir qaawan sawir nin gaala lagu xayeysiinayo oo dadka qulubtoodu inay ku tacalluqdo sababaya sawiradii mujasamka ahaa ee qofka bani aadamkaa sidiisu kale loo samey ama caagha laga samey ama bire maantana suuqeenna way soo galeen oo way yaalin waana waana wado ka mida wadooyinka shirkigu uu soo maro bani aadamka tobanaan xadiid baanu nabigeenu caleyh salaatu wasalaam uu kaga hadlay waxaa kaloo iyaduna arrintaa la mida ciidaha gaalada diiniga ah in dadka muslimiinta ahi ay iibiyaan wax lagaga qeyb qaadanayo ama ganacsigooda si unuu usoo galo sida inay iibiyaan waxyaabo la qarxiyo rash oo kale wakhtigaa ciidaha gaalada inay u keenaan amaba se inuu ninku gaadiidkiisa ka kireeyo dadka ciidaha tegaya culamaa ulislaam waxay diideen wax kala daayo doonyaha inaan lala raacin iyo gaadiidka markay ciidahooda ku socdaan nacdasha ilahay baa kusoo degaysa bay yidhahdeen markaa qofka la raacan way kula soo degaysa qofka waxaa samaynayana laa shaka nacdasha ilahay baa kusoo degaysa waxaa la mid a qofkii ganacsadaahu dheelkiisii amaba se hoolkii uu ugu talagalay xafladaha iyo shirarkii iyo waxaa dadka qabsanay u ka kireeyo inuu ka kireeyo dad ciiddaa gaalada ee kufriga waxa weyaan xusaya iyadoo lafteedu caqiidadii waxbay yeelaysa qodobka labiyo tobnaad aan ku gebagabeynaya wuxuu yahay maalka ilaahay baa bixiyey subxaana wa tacaala ilaahay baana subxaana wa tacaala meelaha qaarkood in lagu bixiyo diiday meel walba in la geliyo ilahay ma ogola qof kastoo maal ilaahay gacantiisa geliyeyna su-aalaa sugaya xaggaad ka shaqaysay xaggaad se aad ku bixisay waxaana ugu daran waxaa waajiba qofku maalkiisa inuu ilaahay diintiisa kor ugu qaado tawxiidkii inuu kor ugu qaado u tawxiidka ugu gargaaro keliyeynta ilahay inuu kaga shaqeeyo maalkiisa wakadalika itibaacu nabiy caleyh isalaatu wasalaam raacitaanka nebiga oo maalkiisa uu kula dagaalamo shirkiga iyo bidcooyinka waa inuu qofka muslimka ay maalkiisa kula dagaalamo labada asal ee diinulislaam waa tawxiidka iyo raacitaanka nebi maxamedna waa inuu ugu gargaaro qofka muslimka ay maalkiisa markaasuu isaguna qof saalixa noqonayaa maalkiisuna maal wanaagsan noqonaya uu noqonaya kii uu ammaanay nebi maxamed markuu yihi nicma almaalu saalix lirajuli saalix musiibase waxay timi markuu noqdo qofka muslimkaahi mid maalkiisii tawxiida kula dagaalamaya shirkiga waxaa la yidhaahna kor ugu qaadaya ama wasaa-ishiisii tusaale ahaan kutubtii shirkiga ayuu maalkiisii ku daabacayaa markaasuu qaybinaya tawxiidkiibuu kula dagaalamay maalkiisii dad shirki samaynaya shirki oo ilaahay cid aan hayn baryaya akithnaa yaa kawth madad yaa jiilaanidahaya ayuu maqaamaad u dhisayaa markaasuu lacagta iyo fooxa iyo wax walba uu ugeynaya shirkigiibuu taageeraya ismana oga miskiinka waxaa laga yaaba inuu isleeyahay khayr baabaad shaqaysanaysa waa inuu ka fiirsado qofka muslimkaahi maalkiisa meesha uu gelinaayo waxaa la mid a inuu maalkiisii qubuuraha ku dhiso waxaa maanta xabaal dhisan waa astaan shirki waana waddo ka mida waddooyinka shirkigu dadka usoo maro nabigeenuna wuu diiday calayhi salatu wasalaam binaau lqubuur kutubta o dhanna way ku qoran tahay xataa kutubta fiqiga ee axkaamtaa ee culamaau shaaficiya ay qoreen mid aanay masaladaasi ku caddayni uu yeri inaan qubuurta la dhisi karin oo aan la nuuradayn karin waxaasoo xabaaloo dhisan maanta ee dadku ay ku lugoosan yihiin ee ay ku dawaafayaan qaarkood ee ay baryayaan dad baa dhisoo maalkoodii ku bixiyey markaa maalkoodii shirki buu dabada la galay soo ma arkeysa waxa laga yaay qaarkood inay xabaalaha shidaan oo shidaal idhahdaan xabaashaa hebel waa weliye yaa u sheegay in weli yahay xabaashiisu waa inay siraadnaato mar walba mishiinka iyo shidaalka mar walba aniga halayga soo doono yaa laytow miyuu masaajid ilaahay lagu caabudayo lagu keliyeynayo uu iftiimiyo uu nuuriyo uu shidaala ka bixiyo ama uu waxa weeyaan si kalaba dhaqaalihiisa u geliyo waxaa la mida dadka qaarkood waxay maalkooda ku taageeraan siyaarooyinka bidcada ah in badanna shirki uu soo galo oo ninkii ganacsadaha ahaa reerkoodu markay siyaarada dhigayaan waa u imanayaan siyaaradii aw hebel ama odaygiina dhalay baa la dhigayaae xoolaa keen hadduu raashin reer miigana waa ku xoolaha nool inta magaaladana raashinkaa laga rabaa iyo gawaadhida iyo waxyaabahaas waayo siyaaradii maxaa ka dhacay qabri baa la tegey halagin lagu dawaafay dawaafkii oo cibaadaha makhluuqaasaa loo leexiyay dadka qaarkood baa baryaya way ku tacalluqayaan qofkaa dhintae qaabkaa loo weyneynayo oo inuu waxtar geysan karo ama waxyeello keeni karo ayay aaminayaan safar in loo galo booqashada xabaalaha ayaa bidco ah oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuu diiday meel tegitaankeeda ilaahay loogu dhowaanayo in safar loo galo saddexda masjid marka laga reebo almasjid alxaraam wa masjid nabiy bilmadina wa masjid alaqsa laa tushadu rixaal ila ila alaaati masaajid nabi maxamed ba alayh salaatu wasalaam sidaas yidhi safar baa la galay waayo booqashadii xabaalaha waa la muddeeyey waa cibaado booqashada xabaalu si sharci markay u dhacdo muddo gaara in loo sameeyo o la yidhaha sanadkiiba mar halkaa aynu tagno iyaduna waa bidco waayo ciid baa laga dhigtay wakhtiga iyo meeshaa ciidduna waxay ka mid tahay axkaamta sharciga shareecada looga dambaynaya wakti cibaado si gaara loo soo celcelin karo ama meel si gooniya loogu soo celcelin karo iyadoo shareecada aanay ku iman qur-aanka iyo sunnaha nebiga ma jirto haddii la yeelana waa bidco dadka qaarkood waxay ku bixiyaan maalkooda munaasabaadka bidcada ah waxaad mawlid arkaysaana la dhigayo nebi maxamed aanu dhigin khulafadii aanay dhigin saxaabadii aanay dhigin a'imadii islaamku aanay dhigin faatimiyiinta shiicada ahi ay bilaabeen xafladda noocaasa labiyo tobanka rabiicul awal lagu gaar yeelayo ama sadaqada la bixiyo ama waxa la samaynaya wuxuu doonayaba ha noqdo waxaa bidca ah labiyo tobanka rabiicul awal in xus gooniya loo sameeyo horta cibaado ma tahay qofka samaynaya haabuu odhanaya waayo haddii cibaadatii rasuulku ma sameeyey alayh isalaatu wasalaam hadduu haa yidhaahdo keen halkuu nebigu ku sameeyey bisanadi saxiix halkay ku qoranta ma samayn miyaa haddaanu samayn waa bidco waayo nabigu muxuu uhi alayh isalaatu wasalaam man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun siduu doonaya u qurux badnaado qur-aan aad si gooni ama wakti gooni ama meel gooni aad ku akridana ha noqdo mar haddaad nebi maxamed khilaaftay oonu cibaadadaa sidaa aad u samaysay aanu u samayn inaan laga aqbalin lagugu soo celinayaa buu sheegay rasuulku alayh isalaatu wasalaam qofka muslimka ahi inuu maalkiisa geliyaa iyaduna waa caqiido xumo oo waa qof bidco maalkiisii geliyey maalka qofku uu ugu gargaaro shirki ama waxyaabaha shirkiga asbaabta u ah ama bidcadaba uu ugu ololayuu kor ugu qaado ajarka heli maayo waayo nebigu wuxu uhi man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa raddun laga aqbali maayo waa lagu soo celinaya waayo waa camal aan waafaqsanayn shareecadii nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam lagu soo dejiyey in badanoo ka mida ganacsato maalkooda meel aanu qalbigoodu ku deganayn oo aanay raalli ku ahayn oo iyaguba ay ogyihin inaanay sax ahayn inay ku bixiyaan waxyaabaha sababa waxaa ka mida irdaau nnaas walmujaamala raaligelinta dadka odaygii hebel baa i yimi miyaan celin karayaabuu ku leeyahy laa hadafkaagu ha noqdo irdaau llah inaad ilahay raalli geliso maalkaaga ha ku samayn waxaanu ilahay raalli ka ahayn sidaasa iyaguna raalli kaaga noqon doonaan walow bacda xiin muddo dabadeedba ha noqotee laakiin haddaad ku raalli geliso wax ilaahay ka cadhaysiinaya oo aan raalli gelinahayn ilaahayna waa kuu cadhoonayaa isagoo kuu cadhaysan baad la kulmi doontaa yowma alqiyaamana haddaana toobad keenin iyaguna weligood raalli kaa noqon maayaan masaa-isha caqiidada dhaawacaysa ee ganacsiga dhex geli kartaa aada bay u tiro badan tahay waa intii aan xusuustay manaan arag mawduuca kitaab laga qoray ama cid baxhi gooniye waxa weeyaan ka samaysay intii aan xusuustay iyo adiladeedan aan u xusuustay awooddaydu ay gaadhay intaasi ayay noqotay ilahay baan weydiisanayaa inuu miisaanka xasanaadka dhammaanteenba uu inoo saaro oo inagu anfaco ujeeddada aynu u sheegaynaana waa jacayl muslimiinta wanaagga aynu la jecel nahay sharka iyo xumaantana aynu la neceb nahay ilahay aynaga aqbalo jazakum allahu khayra wsala allahu cala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira